Magaalada Muqdisho ayaa laga daafuray Akaadamiyadda Al-Tamyuus oo lagu baran doono Qur'aanka Kariimka iyo kutubta diiniga ah waxaana daafuray qaar ka mid ah culimmada magaalada Muqdisho. Munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimadiinka magaalada waalidiin iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Akaadamiyadda Al-Tamyuus Cabdiweli Maxamuud ayaa ka warramaya muhiimadda loo furay xaruntan waxbarasho.
Al-Tamyuus hadda ay ku taalo waxay qaban jirtay waxbarasho hal jaanib ah jaanibkaas oo ah jaanibka diiniga ah gaar ahaan haweenka iyo caruurta oo lagu bari jiray diinta gaar ahaan qur-aanka iyo culumtiisa marka waxaan idiin sheegaynaa waxay tahay ahmiyadda iyo muhiimadda waxaan saari doonnaa hadduu alla yidhaahdo barashada diinta oo qur-aanka ugu horeeyo waxaa wax la bari doonaa waxay tahay dumarka iyo caruurta wax la bari doonana insha allah waxay noqon tahay qur-aanka kariimka ah oo leh mahaarat alqira'a walkitaaba oo leh mahaarat altasxiix oo leh mahaarat altaxfiid qaar ka mid a culimadiinka iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey daafurka xaruntan waxbarasho waxaan soo dhowaynaynaa furitaanka akaademiyada waxbarashada tamayus annagoo ku hadleen anagoo ku hadlaaya bahda macadaliqraa afkooda runtii waxaan leenahay kheyr badan iyo wanaag badan baan ka rajaynaynaa insha allah ilaahay inuu waafajiyo waxaana rajaynaynaa waxa ay higsanayaan ilaahay inuu waafajiyo walaalaha waxaana leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada bahda waxbarashada annagu gaar ahaan muxuu ahaayey muasasa aliqraa waxaad noogu baahatiin insha allah waan idinka saacidi doonaa tale iyo tusaalayn iyo muxuu ahaayey khibraadkaan idin dhaanno waan iskaashan doonaa haddii ilaah idmo waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhowaada
runtii aad baan ugu faraxsanahay dadka xaafadda degganna oo ay qiimaha u yeelan doonto oo reerihiisa iyo carruurtiisii ay xaafadda joogaanna ka mid baan ahay dadka guud ahaan daneeya mashruuca tacliimiga ah
ugu quruxda badan uguna qiimaha badan maadaama lagu aasaasayo madrasa min madaaris taxfiid alqur'aan alkariim xaruntan waxbarasho ee laga hirgeliyey magaalada muqdisho ayaa kaalin ka qaadan doonta fidinta diinta islaamka